waxa waaye magaalada qarba sideedaba horta waa magaalo amni ah ilaahay baan mahaddaas u sugnaatay waxaa lagu aasayaa oo la keenayaa bixi insha allah tacaala haddii ilahay naftina daayo injineer abshir muuse saliid allah u naxariiste aaskiisa waxaa ka qayb geli doonaa ismo culamaa udiin aqoon-yahano hooyooyin dhalinyaro puntland guud ahaan puntland iyo soomaaliya gaar ahaan goboladan soko dhan waa laga wada imaanayaa walow roobo badan ka dheheen gobolooyinka kale marka ciidan ahaan waxaanu diyaar u nahay horena diyaar ugu ahayn inaanu sugno ama xasilino amniga guud sialaalageed ciidanku saakay saddex saaco subaxnimo shaqadii ay bilaabeen weli weli ku jiraan ilaa iyo greenland ku jiri doonaa haddii ilahay nafta noo daayo oo heegan buuxay ku jiraan haddaad magaalada dhex marro waad ku arkaysaa goobo jabbuunkiya dheeri ah oo ciidamadu ay taagan yihiin ilaa iyo magaalada meel ka baxsan iyo gudaheedaba ciidanku ay shaqaynayaan madaxtooyo daraawiish midamad dhammaan lama kala harin ciidanku si guud ahaan baa loo wada shaqaynaya waxaan ilaahay ka baryaa inuu noo fududeeyo usan nagu ceebeyn martidana waxaan jecel laha insha allah inaan soo dhaweyna imaanaysa amniguna ilaahay baa walba amnina siiyey annaguna wadadaalana haddii ilahay naftina daayo shacabka guud ahaanna waxaan ka codsanayaa iyagoo ku mahadsan oo aan ku ammaanayo wada shaqaynta naga dhexaysa annaga iyo shacabkayaga waana ugu mahad celinaya sida quruxda badan degan oo ixtiraam kale ay noola shaqeeyaan annaguna waxa weeye aan ugu shaqaynayno ugu adeegno waa ku mahadsan yihiin waxaana ka codsanayaa jii hore inay ka laba jidaaraan oo ay isu diyaariyaan in ay u imaanayaan marti marti ka badan dadka magaalada deg walaalow ilaa iyo hadda wax la xanimay oo waddooyin la xanimay ma jiraan ilaa aan hubsano in diyaaraddu ay timi mar allaya marka ay timaado way noqon doontaa meelaha u baahannahay ama la marayo in la xiro waa macquul ama mataqaanay jabuuntiya in la dhigo waa macquul laakiin hadda ilaa iyo hadda wax isu socodka xiray ma jiraan ama wax xiray ma jiraan way furan yihiin waktigeeda markii la gaaro insha allahu tacaala waa laga yaabaa meelihii loo baahdo oo mucayinah ama waddooyinka la maraya ha noqdeene inay xirmaan waa dhici karta reer goblada iyagoo mahadsan waxaan ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan oo iyagu shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan amnigooda inay ka shaqeeyaan iyagu oo annaga keligiisan nagu sii dayn gacmada jir baa waxa weeye mataqaanaa guul ugu gaaraa gacmadooda jiraagalada ka dhalataa ayaga iyo annaga oo wada shaqaynayna oo isku kalsoon inay siday u shaqayn jireen iyagoo nala shaqeeya siday noola shaqayn jireen inay ka sii siyaadiyaan oo la jibaaraan oo mas-uuliyad dheer iska saaraan baan ka codsanayaa reer guud ahaan reer karkaar gaar ahaan magaalada qardho